أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idiinkugu heno qodobo ay ka mid yihiin dowladda saliibiyadda ah ee yugandha oo ku dhawaaqday in ciidamadeeda aysan ka sii mid ahaan doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya haddii aan la helin lacaga ku filan maxaan ka ognahay caqabadaha dhanka dhaqaalaha ee kufaarta afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya ay kala kulmayaan qaadacaadda maraykanka qarash intee la-eg ayuu ka jartay maraykanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya haddaba waa sidee qoobgariirka kooxda riddada ay ka qaaday bixitaanka ciidankaas falanqayn arrimahaas ku saabsan ayaan idiin haynaa mujaahidiinta alqaacida ee qaarad eka hindiya oo soo saaray filim heer sare ah qodobada kale ee barnaamijka faafareebka caawaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah jufo ka tirsan beesha gaaljecel oo isaga kala timid lix gobol oo kulan ku soo gabagabaystay gobolka hiiraan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan ee mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxaan ka ognahay caqabadaha dhanka dhaqaalaha ee ciidanka kufaarta afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya ay kala kulmayaan qaadacadda maraykanka haddaba qodob arrimahaasi ku saabsan waxaa warbixintan inoogu soo koobaya bashiir muxiidiin abu ayman
magaalada kambaale ee caasimadda waddanka uganda waxaa maalintii labaad oo xidhiidha ka socda kulamo ay leeyihiin saraakiisha iyo wasiirada ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya maalintii arbacadii waxaa kulmay dhammaan taliyaasha ciidamada dowladahan halka maalintii khamiista ee isbuucan sii dhammaanaya ay kulmeen wasiirada difaaca ee dalalka ciidamadooda duulaanka gardarada ku joogaan soomaaliya maalinta jimco ee beri waxaa la filayaa in ay kambaala isugu tagaan dhammaan madaxweynayaasha dalalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kulamadan dhammaan waxaa lagu gorfeynayaa sida laga yeelayo kooxda riddada soomaaliya maadaama ay reer galbeed ku jarteen dhaqaalihii ay ku bixin jireen calooshood ushaqaystayaasha wasiirada difaaca kulankoodii ayaa uganda ku caddaysay inay isbahaysiga isaga bixi doonto haddii aan la helin maalgelin sugan oo joogto ah iyadoo ka digtay in kabixitaanka ciidamada ay halis gelin doonto waxay ugu yartay dowladda soomaaliya oo ay kula jeedo kooxda riddada soomaaliya kulankan oo xasaasi u ah wadamada isugu yeeray t c c ayaa imaanaya xilli marxalad kala guuraha ay marayso mandaqada geeska afrika ayna is cirbinayaan awoodda kala duwan oo dhammaantood isku haya loolanka gobolka gaar ahaan soomaaliya warbixinta ee daabacda amaani afrika waxa ay si qoto dheer uga hadlaysaa khatarta soo wajaadaha howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya e u s som oo loola jeedo kufaarta afrikaanta kadib go-aanka maraykanka ee aynuusan taageeri doonin sii wadista taageerada saadka iyo adeegyada xafiiska qaramada midoobe u n sos marka muddadoodu dhammaato dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatanka golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika b s c ayaa hore ugu baaqay in la qiimeeyo saddex qorshe oo la xidhiidha mustaqbalka e u s som maadaama howlgalka uu wajahayo dhibaato dhaqaale oo sii xoogeysanaya kadib markii koodii bishan uu maraykanka iclaamiyey inuu joojinayo dhammaan taageeradii uu siin jiray howlgalka warqadda maraykanka ayaa lagu sheegay inuusan taageeri doonin cusboonaysiinta isbahaysiga e u s som haddii uu weli ku xirnaado taageerada saadka iyo adeegyada ay bixiso u n sos taas macnaheedu waa in haddii taageerada qaramada midoobe la joojiyo howlgalka e u s som uu luminayo adeegyada muhiimka u ah howlgalkiisa warbixintu waxay tilmaamaysaa in e u s som uu si weyn ugu tiirsan yahay u n sos dhinacyada gaadiidka saadka qalabka caafimaadka iyo adeegyada kale ee laga maarmaanku ah ciidamada kufaarta afrikaanta inkastoo uu howlgalka la tacaali karo dhaqaale yari haddana ma sii shaqayn karo haddii taageeradaas la waayo iyadoo aan la helin bedel deg deg ah lojistikada ama zaadka ayaa afrikaanta uga muhiimsan mushaaraadka ay ka qaadan jireen midowda yurub kaasi oo aan la helin muddo sanad ah ammaani africa oo ah markas daraasad waxay arrintan ku sifeysay in ka saarista u n sos ay la mid tahay in qof ku nool qalabka neefsiga laga jaro qalabkii uu noloshiisa ku tiirsanaa taas oo ka dhigan inuu naqaska ku dhego ama uu u dhinto haddii la kala diro shaqaalaha xafiiska u n sos keliya ma ahan inay dalka isaga baxayaan ciidamada afrikaanta ee waxaa meel cidlo ah soo istaagaya in ka badan labaatan kun oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada kuwaasoo mushaaraadkooda iyo saadkooda uu bixinayay xafiiska taageerada qaramada midoobey ee u n sos sida uu sheegayo falanqeeya ku dhex milan kooxda riddada unsos wuxuu taageero dhankan saadka iyo shidaalkaa siin jiray ku dhowaad haddaan ku sheegnay labaatan kun oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliyeed ka mida oo u kala qaybsan booliiska iyo xoogga dalka marka waxay ka dhigan tahay in haddii la waayo taageeradii saadkii unsos in keliya aysan meesha ka baxaynin euyusome tiro xoogan oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliisku ay sidoo kale ay waayi doonaan saadkii iyo kabkii ay ka heli jireen unsos walaaca kufaarta afrikaanta ayaa muddo isa soo tarayay waxayna waayeen inta badan kaalmooyinkii reer galbeedka kadib markii ay fulin waayeen ajandayaashii loo xilsaaray ee islaamla dirirnimo waxaa fashilmay iskudaya dhowrah oo kooxda riddada iyo dalalka afrikaanta ay ku doonayeen in la helo bedilka maraykanka ayna sii socdaan howlaha taageerada afrikaanta iyadoo la adeegsanayo dowlado kale sidoo kale muddooyinkii u dambeeyey maadaama labadii sano u dambeysay eusom ka hor uu howlgalku ahaa laftigiisu transition oo atmis la dhihi jiray dowladda soomaaliyeed iyo howlgalka midooda africaba waxay aada ugu dadaalayeen inay helaan ila dhaqaale oo ka madax bannaan ama ka duwan kuway horey u heli jireen waxay aada isugu dayeen inay dhaqaalo kala duwan ay ka helaan dowladaha siyaabada siyaabaha kala duwan ee u taageera dowladda soomaaliya ama dowladaha loo traditional donorska laakiin sidaan warqadda ku tibaxnay dhammaan dadaaladaas muddooyinka u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa fashilmay budgetkii la filayey iyo miisaaniyaddii howlgalkuna intii badnayd waa la waayey sida horey la wada ogsoonaa waraaqo horena annagoo aan ku sheegnay howlgalka atmis ee eusom ka horreeyey lacag malaayiin dollar oo deyna ayuu uga tegey eusom lacagahaasoo dowladda soomaaliyeed midowda africaba still aysan xal u helin midowda africa wuxuu horey usoo bandhigay saddex waddo oo kale ah kow in a u s som uu usii shaqeeyo sida uu hadda yahay iyadoo lasii wado taageerada qaramada midoobe labo in howlgalka loo bedelo qaab iskaashi goboleed ama heshiisyo labageesood ah halkaas oo dalalka saaxiibkala ah soomaaliya ay si toosa uga qayb qaataan taageerada amniga saddex in si qorshaysan loo soo afjaro a u s som iyadoo mas-uuliyadda amniga si buuxda loogu wareejinayo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dowladda saliibiyad ah ee maraykanka ayaa markii ay iclaamisay inay joojinayso dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta waxay bilowday inay albaabada ka soo xirto kooxda riddada diblomaasi ahaan iyadoo taageero u muujinaysa maamulada shaadirarada ah ee dalka ka jira sidoo kale maraykanka ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah sida i m f iyo bangiga adduunka uga digay inuu taageero dhaqaale siiyo midowda afrika iyo kooxda riddada sida uu sheegayo agaasimihii hore ee madaxtooyada kooxda riddada maraykanka lacagtiisu waa goostay waana sheegay koob iyo soddonka bisha wixii ka dambeeyay inuusan wax qarasha ku bixin doonin taakulaynta howlgalka midowda afrika ee soomaaliya laakiin waxaa barbar socda inay meel kasta tagayaan oy leeyihiin lacag lama siin karo waxay la hadleen wol bankiga waxay ku dhaheen dowladda soomaaliya miisaaniyad kab ma siin kartaan wixii mashaariica waa gooni oo muddo dheer soconaya laakiin wax miisaaniyad kab ahoo la siin kara ma jirto waxay la fariisteen muxuu ahaa dalal saaxiib lahaa soomaaliya oo sidaasoo kale cadaadis u saareen waxay hadda kasoo qeybgalayeen ku sugan yihiin shirka uganda ka dhacaya asaguna inay fariin gaarsiiyaan waxaa kaloo muuqata in security councilka ay rabaan inay hor istaagaan haddii la keeno qaraaraad aysan ayagu raalli ka ahayn oo mishankan iyo howlihiisa ku saabsan marka maraykanku hadduu wixiisa goostay muxuu qori daba u wataa oo meel kasta usoo xiraya oo culays u saaraya haddaba kharash intee la-eg ayuu ka jaranayaa maraykanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya waana sidee qoobgariirka kooxda riddadah ee ka qaaday bixitaanka ciidankaasi haddaba arrimahaasi waxaan caaw wax ka weydiinay maxamed xasan alfaatix oo qodobkaasi isha ku hayay wixii laga yiri iyo wixii laga qoray intaba bismillaah aad baad u mahadsan tahay bukhaari tan iyo sanadii labada kun iyo toddobadii ciidamada kufaarta afrikaanta ah waxay duulaan saliibi ah ku joogeen dalka soomaaliya iyagoo marxalado kala duwan soo maray ciidamadii ugu horreeyey ee dalka soocaga dhigtay ee wata magaca ururka midooda afrika waxay ahaayeen ciidamada uganda oo xiligaasi afar kun ka badnaa waxaana ku xigay ciidamada burundi kolkaas waxaa qarashkooda bixinayay waxaa loogu yeera qaramada midoobe iyo dowladda saliibiyadda maraykanka oo sanadii labada kun iyo sideedii ku fashilantay ee ciidamadii xabashida etoobiya ee dalka ay soo gelisay kolkaas oo shaatiga loo bedelayay duulaanka saliibiga ah sida warbixinada ku cad sanadii labada kun iyo sagaalkii ayaa la yeegleelay xafiiska taageerada qaramada midoobe waxaa loogu yeero xafiiskaas ayaan la wareegay maalgelinta iyo saadsiinta ciidamada ee kufaarta afrikaanta ah tan iyo sanadii labada kun toddobada ilaa hadda oo lagu jiro labada kun lix iyo labaatanka ciidamadan waxay wajahayaan ayaa la yiri marxaladii ugu xumeed ee dhanka dhaqaalaha dowladaha reer galbeedka ayaa ka quustay in ay sii maalgeliyaan sida warbixinta aan ku dhegeysanay haddii aan eegno qarashaadka ee loo qoondeeyey ee ku baxayay sanadadii lasoo dhaafay iyo maalgelin la-aanta hadda ay wajahayaan sida ku cad warbixinta kasoo baxday ee unsos miisaaniyadda ciidamada kufaarta afrikaanta ah ku baxaysay sanadii labada kun shan iyo labaatankii ilaa iyo lix iyo labaatankii waxay ahayd shan boqol soddon iyo toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaas waa la ansixiyey hase yeeshee saamiga maraykanka oo kaga soo aadayay in lacagtaas uu bixiyo oo ahaa shan iyo labaatan boqolkiiba ayaa la hakiyey tan iyo go-aankii dhimista ee miisaaniyadda ee bilihii agoosto iyo sebtembar labada kun shan iyo labaatankii sanadkii tegey labada kun shan iyo labaatan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ma qaadanin wax mushaar ah laakiin waxay helayeen saadka oo la sheego inuu ka muhiimsan yahay mushaarka ay ka qaataan ee dowladaha reer yurub miisaaniyadda unsos sanad maaliyadeedka labada kun lix iyo labaatanka labada kun toddoba iyo labaatanka waxaa ku cad in ciidamada kufaarta afrikaanta loo qoondeeyey lacag dhan afar boqol siddeetan iyo kow milyan dhibic toddoba boqol oo kun oo lacagta doolarka maraykanka ah miisaaniyaddaas waxaa ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa loogu yeero sidoo kale golaha nabadda iyo nabadgelyada ee ururka midooda afrika ayaa ansixiyey iyadoona qarashka la dhimayey toddoba dhibic shan boqolkiiba sanadkan lacagaha lagu maalgelinayay ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee lama helin inta badan marka laga reebo shan iyo labaatan boqolkiiba oo sanadkii labada kun shan iyo labaatankii la helay cabdiwahaabow marka la eego miisaaniyadda iyo bajetka la dejiyey lacagta la helay iyo firashadii la filayey kaaf iyo kala dheeri ayay og tahay waxaa jiray in deymo aad u fara badan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ay galeen sanadihii labada kun laba labaatanki ilaa iyo labada kun afar labaatankii sida ku cad warbixinta ay soo saareen dowladaha isugu yeero t c c oo ah dowladaha ciidamadoodu duulaanka saliibiga ay ku joogaan dalka soomaaliya sanadaas sanadahaas labada kun laba labaatanki ilaa iyo afar labaatankii waxaa lagu yeeshay sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan oo dollar waana deyn aan la bixin oo ilaa iyo hadda taagan oo isugu jirta saadka iyo mushaarka labadii sano ee lasoo dhaafay mushaarka si toosa uma helinin ciidamada kufaarta afrikaanta ah laakiin saad kaamil ah ayay helayeen waxaana jirtay in sanad walba lacago deyn ah lagu yeelanayey tusaale ahaan qiyaastii laba boqoloo milyan oo dollar ayaa lagu lahaa wixii ka horreeyey labada kun afar labaatankii sidoo kale ballanqaadyo ayaa jiray oo loo ballanqaaday in la bixinayo sanadda labada kun lix labaatanka lacagaha deymaha ee maqan oo boqol iyo labaatan milyan oo dollar ayay filayeen laakiin lama bixin lacagahaasi deymaha ah ee ku taagan ciidamada kufaarta afrikaanta ah howlgalkooda sare lacagahan waxaa soo qaadayey dowladaha ciidamadooda duulaanka ay ku joogaan dalka soomaaliya oo dal walba ayaa la odhanayay adigu isi sii xalli sidaas ayana saadka iyo taakulaynta muhiimka u ciidamadooda ay ku bixinayeen runtii waxaa muuqata marka la eego shaxda ama jaangoynta hanaanka maaliyadeed ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah iyo diidmada ka imaanayso ee maraykanka gaabiska ka imaanaya ururka midooda yurub iyo kalsooni la-aanta ay muujinayaan dowladaha ciidamadooda dalka ay ku sugan yihiin marka laysku wada daro waxaa muuqanaysa in fatrada wadanka ay sii joogi doonaan ay aad u yar tahay doodaha taagan waxay tahay labada kun sagaal labaatanka miyay gaarayaan labada kun toddoba labaatanka dhexdiisa miyay baxayaan halka doodaha qaar ay sheegayaan in december ee labada kun lix labaatanka dowladaha qaar ay isku diyaariyeen in ciidamadooda dalka ay kala baxaan haddii aan la helinin maalgelin sugan marka ciidamada kufaarta afrikaanta ah qaab caloosho ushaqaysnimo ay wadankan ku joogeen wax ka badan sagaal iyo toban sannadood waxaana muuqata in sii joogitaanka waddanka soomaaliya uu hadda marayo marxalad gebagaba ah انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda salibiyadda ah ee yuganda ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda aysan kasii mid ahaan doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee soomaaliya jooga haddii aan la helin lacaga ku filan haddaba qodobkaasi kuwa kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa wasiirka difaaca yuganda oo yiri eyusom ma sii shaqeyn karto haddii ay weydo agab iyo dhaqaale waxaa maalintii labaad galay shir xasaasi ah oo looga hadlayo mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee muddada ku dhow labaatanka sano ka socday dalka soomaaliya kaasi oo maalinimadii shalay ka furmay caasimadda waddanka yuganda ee kambala shirka maanta oo khamiisa si gaar ah ugu furmay wasiirada difaaca ee dalalka ciidamadooda ku biiriyey howlgalka eusom ayaa dowladda yuganda ay ka sheegtay in howlgalka eusom uusan sii socon karin haddii uusan helin agab iyo maalgelin joogto ah wasiirka difaaca yuganda kiriowa kiwanwaka oo afuritaankii shirkan ka hadlay ayaa si cad u qeexay in sii socoshada howlgalka eusom ay ku xiran tahay helitaanka dhaqaale ku filan iyo sii wadidda taageerada caalamiga ah ee maraykanku shaaciyey in uu joojinayo intii uu hadalka ku guda jiray waxa uu wasiirku tiiraqyo iyo murugo ka muujiyey ciidamadii tirada badnayd ee ka socday midooda afrika ee jihaadiyiintu ay ku feenteen furimaha dagaalka isagoo dhanka kalena ka shanqariyey xaalado adag oo uu sheegay in ay haatan wajahayaan ciidamada afrikaantu kiriowa wuxuu sheegay in xaaladda amni ee xukuumadda muqdisho ay tahay mid aada u jilicsan halka dhanka kalena uu walaac xoogan ka muujiyey kobaca awoodeed ee jihaadiyiinta al-shabaab islamarkaana qiray inay khatar weyn ku yihiin maamulada dabarilifyada ee soomaaliya wasiirka difaaca yuganda ayaa ku nuuxnuucsaday in dhaqaale yarida iyo maalgelinta aan joogtada ahayni ay halis gelinayaan howlgalka waxaanu si cad u yidhi eyusom ma sii socon karto haddii aysan helin khayraadka lagama maarmaanka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa gurgurta oo looga yeeray xerada xaladhe xili maraykanku goosanayo saasiinta eyusom madaxa kooxda hirdada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa maanta looga yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xerada xalane kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa taliska ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaan iyo diblomaasiyiinta waxayna dhinacyadu yeesheen kulan looga hadlay go-aanka maraykanka ee isbeddelka amniga soomaaliya dhinacyada kulmay ayay wararku sheegayaan in qodobada ay ka hadleen uu ka mid ahaa howlaha shahadaladirnimo ee ay ku midaysan yihiin ee ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa ilawareedyo ayaa sheegay in diblomaasiyiinta iyo saraakiisha maraykanka ay gurguurtee dhanka kale ku amreen in uu la heshiiyo siyaasiyiinta ay isku diidan yihiin arrimaha doorashooyinka weliba heshiiskaasi ay adkeeyeen in uu maalmo gudahood ku dhaco sidaa la sheegayo heshiiskaasna ay ku xirnaan doonto go-aanka maraykanka ee xaaladda hadda taagan xasan gurguurte ayaa lasoo wariyey in loo sheegay sida uu maraykanku u diidan yahay maleeshiyada uu u adeegsanayo arrimaha siyaasadda iyo weerarada uu ku hayo maamul goboleedyada kasoo horjeeda damaciisa kulankan xalanay ku dhex maray xasan gurguurte iyo saraakiisha ciidamada iyo diblomaasiyiinta maraykanka ee afrika ayaa kusoo beegmaya xili ay kambaala ka socdaan kulamo looga arrinsanayo mustaqbalka howlgalka shahadaladirarka ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta ee eusom xili maraykanku horey ugu dhawaaqay in dhammaadka sanadkan uu goosanayo dhaqaalihii uu ku bixin jiray siyaasiyiinta ciidamada kufaarta afrikaanta waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta alqaacida ee qaaraduweekaha hindiya oo soo saaray filim xiiso badan mu-asasada asxaab urdu oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee ka jihaada dhulka qaarad ueekaha hindiya ayaa soo saartay filim xambaarsan qisas iyo faa-iidooyin kala duwan muuqaalka ayaa ah qeybta sagaal iyo tobanaad ee silsiladda xusuusta jihaadka mujaahidiinta qaarad ueekaha hindiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaarada maleeshiyaadka murtadiinta u taal deegaanka goofigaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah khaniimadu waa laba qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo booshaskooda cabdiwahaab hadalhayntiina caawo waa inaga inta وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jufo ka tirsan beesha gaaljecel oo isaga kala timid lix gobol oo kulan ku soo gebagabaystay gobolka hiiraan kulankan oo ay barbar socotay dowra diini ah islamarkaana qaatay muddo lix iyo toban maalmood ah waxaa deegaanka baarooble ee wilaayada hiiraan kulan uu ugu soo gabagaboobay jufada cabdi axmed oo ka tirsan beesha gaaljecel waxaana jufadan ay isaga kala timid wilaayaadka kale ah jubbada dhexe baay jubbada hoose banaadir iyo hiiraan waxaana kulanka laga soo saaray bayaan wadajir ah oo reerkaasi isku raaceen sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa gabagabadii shirkaas kelimad towciye ah ka jeediyey bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammedan cabduhu wa rasuuluh allaahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wbaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidu majiid awalan allah subxaana wa tacala aan ku mahadinaynaa allihiina abuuray walaalayaal cadab naga abuuray allihiina hanuuniyey diinka islaamka nagu hanuuniyey alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunna linahtadiya lowla an hadaana allaah in sha allahu tacaalaa saddex qodob ayaan rabaa inaan baraarujiyo qodobka koowaad waxaa weeyaan oon isku dardaarmaynaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa wax laisu dardaarma ayadaa u khayr badan wax laisu sheegana ayadaa koow kaah ugu horraysa wax ka horreeya ma jiraan cabsidaas allah subxaana wa tacaala aakhariyo adduunba aan ku liibaanayno innagii dadkii naga horreeyey kitaabaha la siiyeyba allah subxaana wa tacaala wuxuu u dardaarmay cabsidiisa walaqad wasayna aladiina uutul kitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqullaah saasuu allah subxana wa tacaala uu yidhi adinka ummat almuxamadiya iyo ummadii idinka horreeyeyba waxaana marnar u dardaaranay allah subxana wa tacala cabsidiisa qof walba marka si gaar ah bikhilaasati nafsihi allah subxaana wa tacaala ka cabsado qalbigeenna waa inay degto allah subxaana wa tacaala cabsidiisa allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa quuluu qowlan sadiidan yuslix lakum acmaalakum wa yakfir lakum dunuubakum waman yutic illaha wa rasuuluhu faqad faaza fawzan cadiima mu'miniintii buu ilaahay la hadlayaa yaa ayuha aladiina aamanuu wixii iimaan laha lala hadlayaa wixii iimaan leh war mu'miniina alla ka baqa hadalkiinnana hagaajiya itaqu llaaha wa quuluu qowlan sadiidan war sax ah oo fiican oo shareecada waafaqsan ku hadla waxa wax hadleeyo ama bani aadamka uu ka dembaabo amaba dadka naar geliyo carabkaa ugu badan waxa wax kharibo oo wax hadleeyo oo qofka naar iyo cadaab u soo jiido carabkaa ugu badan saa darta alle wuxuu leeyahay hadal sawaabahoo saxa ku hadla allana ka baqa maxaa la helayaa marka ayadaa yuslix lakum acmaalakum arrimihiinna alla waa hagaajinayaa acmaashiinna dembidhaafna waa idin siinayaa wayakfir lakum dunuubakum cabsidaas ilaahay baan subxaana wa tacaala markiis faraynaa walaalayaal qof walba bikhaasati nafsihi inuu alla ka baqo ittaqillaha xaysumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan meel kastoo aad joogtaba alla subxaana wa tacaala ka baq waa wixii naloo abuuray adduunka naloo keenay inaan rabbi ka baqnay subxana wa tacaala waxaa kaloo baraarujinayaa waxa la yidhaha alcafu iscafinta alla subxana wa tacaala wuxuu leeyay wa an tacfu aqraba litaqwa taqwadii alla kacabsiga waxay ugu dhow inaad iscafisaan addoommadu hadday wax kala dhex maraan waa laisku dhacayaa waxbaa dhex maraya waxbaa imanaya maxaa loo baahan yahay alcafu baa loo baahan yahay khudi alcafa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin buu ilaah yidhi cafiga qaado macruufka far jaahiliintana ka jeeso qof kastoo muslim ahoo qof weyn oo caqli leh waa inuu midnimada muslimiinta ilaaliyo wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed intaasi kadib waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ay isku raaceen odayaasha dhaqanka ee jifada cabdi axmed ee kulanka qabsatay بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ujeedu taariikhdu markay ahayd labaatan iyo toddobadii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed hijri wuxuu shir ugu furmay deegaanka baarooble muxaafadada ceelow wilaayada islaamiga hiiraan jufada cabdi axmed ee ka dhalatay beelweynta gaaljecel shirkaasoo ahaay islaaxin iyo midayn ayna barbar socotay dowro diini ah shirkaas oo socday muddo lix iyo toban maalmood ah waxayna ka soo saartay beesha bayaankan kow beesha cabdi axmed waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka gorgortanne aysan ka gelaynin ku dhaqankeeda laba beesha cabdi axmed waxay isla qaadatay midnimo iyo in ay isla bixinayso magta ayna ayna qaybsanayso dhib iyo dheef saddex beeshu waxa ay qaadatay in ay sii labalaabto gaarsiinta dacwada dadkeeda afar beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda in ay joojiyaan xaalufinta iyo baabi'inta dhirta shan beesha waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa kuwa la marin habaabiyey ee ah macawisley iyo murtadiin lambar lix beesha cabdi axmed waxay ugu baaqaysaa beelaha deriska la'ah deris wanaag toddobo beesha cabdi axmed waxay diidan tahay oo ay ka dhiidhinaysaa weerarada cadowga ku hayo diintooda naftooda maalkooda iyo deegaanadooda waxayna qaadanaysaa kaalinteeda difaaca guntii iyo gebagabadii waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilka muslimka soomaaliyeed midnimo diriswanaag iyo in ay qaataan kaalinta kaga aadan jihaadka ka socda dalkeenna wabillaahi towfiiq nabadoonka jifada cabdi axmed nabadoon ibraahim nuux nabadoon qooley ayaa goobta isna ka hadlay bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd alxamdu lilaah huma alxamdu lilaah allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan iyo aqriba sigaya oo mahad celinaynaa mahad aan lahayn bilow iyo dhammaadtoona waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayadeenna gobolka hiiraan si gaara maxaafadada ceelow aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa marti sharafkii ka soo qayb galay ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa ogaaska reerka ogaas xuseen ogaas cabdulaahi asigana waxaan leenahay si gaara baan ugu mahad celinaynaa waxaan ka raali gelinaynaa walaalaheenna marti sharafka ah dhan kastoo ay tahayba waxa ay la kulmeen gogolxumada iyo maaragtay soo dhoweyn la-aanta oo maaragtay meelo badan ay mudnaayeen waxaan ka gaabanay aad baan ugu raaligelinaynaa insha allahu tacaala intaas kadib reerkan awal ay walaalahaayeen haddana insha allahu tacaala wax yaroo u dhinnaay ay dhammaystirteen maalmo badan ay halkan ku shirsanaayeen wax badan oo ka dhexeey ayay islaaxiyeen ilaahay ayaa ku mahadsan gebagabadii waxay isla qaateen oo ayna ku heshiiyeen in ay dhibkooda iyo dheeftoodaba too tahay sida bayaanka laga akhriyey oo walaalka ka akhriyey walaalku bayaanka uu noo akhriyey beesha ayaa soo saartay cid kale ma soo saarin si maaragtay wadajir ayaan u fulin doonnaa insha allahu qodobada halka ku qoran qodob qodob haddii ilaahay ka raali noqdo waxaa maaragtay beesha aan si guud ugu baaqayaa in allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay siday u sheegeenba si dhaba u garab siiyaan waxaa halkan jooga guutooyin beesha ka dhashay katiibadii sheekh xasan barsanen waxay ku diyaarsan tahay boorkan gadaashiisa waa allah falligii beeshayna ka dhalatay waxaana u dhiman doonnaa ilaahay kitaabkiisa waxaan weydiisanaynaa allah subxaana wa tacaala inuu nagu suga inta aan ifka ku noolnahay ilaahay tabaaraka wa tacaalaa xibnaheenna iyo gudmikeenna ha ku sugo walaalayaalo beesho ilaahay kitaabkiisa xeriggiisa ayay qabsatay waxtisimuu bixamlilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay ayaana weydiisanaya inuu noo suga walaalayaalow ma ballan baa in allah tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa aan u dhimanayno u hiilinayno garab istaagayno mujaahidiintana garab iyo gaashaan u noqonayno ballan miyaa maa la dartii naga tahay uma aanna midoobin inaan qabiil kale ku duulno uma aan midoobin inaan ummad kale hagardaaminno uma aanan midoobin in aan islaamka qudlaaminno waxaan u midoownay in aan maaragtay islaamka garab siino jameeca jameeca insha allahu tacaala haddii laysku duumo wax badan ayaa qabsoomaya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu kulankan kulanka xiga iyo meeshaan meel ka sii dheer inaan joogi doonno ilaahay fadligii walaalaha muslimiinta oo ka soo qayb galay oo hadda dhegaysanayay maaragtay codkayga iyo kuwa maqli doonaba gaar ahaan qabaa'ilada muslimiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in aan iska garabsanno cadowga soo duuliyaalka ah doonaya dalkeenno in aan iska dhicinno insha allahu tacaala dhallinyarooy cuqaasha waxgaradka culummada ganacsatada waxaan ugu baaqayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa inaan garab siino ballantii halka aan ku ballinina inaan oofinno waxaan isku ognahay wax allaala waxaan ku ballanay inaan oofinno diyaar mu nahay oofinta ballanta diyaar uma nahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa markhaati ka ah walaalaha martidii noo ahna si gaara waxaan leenahay waa ad maasantihiin ilaahay subxana wa tacala idinka ajar siiya saanta aad soo qaadeen iyo safarka aad noo soo gasheen heer gobol iyo heer degba iyo walaalo kale oo maaragtay nala dhashiyo qaraabadeenna ah ilaahay subxana wa tacala ha idin barakey assalaamu calaykum waraxmatullaahi nabadoonnada beesha gaaljecel ee isaga kala yimid walaayaadka jubbada dhexe baay shabeellaha hoose iyo hiiraan ayaa iyaguna goobta kula dardaarmay jufada kulanka qabsatay bismillaahi alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaal mahadda ilaaha iskale ilaahaygii intan iskugu kaan keenay walaalayaal waxaan malaynaa lixdan iyo shan sanaa jira weligay arrigaa ma imaadan haddaan walaalihiin soo booqday anigoo jubbada hoose jilib ma liiraa degaankayga as yahay inta ilaahay i keenay walaalahay isku toosan oo qaraabada nahay anigoo waxaan u sheegaa ballantii qaadeen oo saakay ay naga qaadeen oo annaga markhaati ilahay aan ka nahay gaaljecel markhaati aska yahay waxaan rabnaa in haddiis ilaahay kuu idmahay ballanta si u qaadeen ay tahay maxaa lagu nool yaho ballantaan lagu qaaday tawxiidka in lagu tiirsado saakay diinta islaamka hadda kitaabka haddiis ilaahay kuu idmahay la midoobo kitaabka lagu shaqeeya gaala layska dheeree waa ogtihiin hadda ragga annaga naga mid ee gaalada ku dhex jiro dhibka haysta waa ogtihiin labalabay isu haystaan dhalya ma yaqaanaan qaraabanimo ma taqaanaan diin ma ku dhaqmaan waad aragtay kanba kaan u dhawaas ku dhufanhaya waxaan rabnaa nimcadaa ilaahay ana sii raayada islaamka aan ku hoos noolna inaan dhab ugu shaqayn ilaahay dartiisa aan u shaqayn aakhara waa lagu moodaa adduunyadana waa ku moodaynaa awalan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ku galladaystay nimcooyinkiisa faraha badan dushayna aan la soo koobi karin ay ugu horeyso nicmatul islaam waliimaan ee mahad alle kii dib beelweynta cabdi axmed ee awalba hore waa u midaysneed haddana waxyaabihii u dhinaa ee israacsatay ee waa isdhuudhuunjisay waxaan leennahay markaa midnimada aad annaga galabta noogu yeerteen ee xafladdeeda aan taagannahay ee markhaati aad nooga dhigteen inay beesha gacnaha isqabsatay ha la ilaaliyo ilaalinay rabtaa ina isqaqabsi iyo buuq laga ilaaliyay rabtaa ina muran iyo hebelasaan i yeelay iyo hebelasaan i yeelay in laga ilaaliyay rabtaa insha allahu tacaala ayadoo diinkeenna lagu difaacayo ayadoo diriska muslimiinta oo walaalaha nale ah la ilaalinayo o la ixtiraamaayo ayadoo xaqii qaraabinimo laysku lahay la bixinaayo laisbooqanayo insha allahu tacaalaa madaxow dhaga waa lagugu maqlay ha lagugu soo gaaro midnimada beesha galabta waa maqalnay insha allahu tacaala ilaahayna ha u raajiyo aana ku soo gaarnay insha allahu tacaala hoggaankaas aad doorateen ee horayna xilka idinku haayey ee haddana aad u sii siyaadiseen ee reerka aad oday ugu dhigteen sabci iyo daacow idinku leeyahay inaad maqashaan uu idinku leeyahay ilaahay ayaa mahad iskale allihiina siiyey nicmooyinkan faraha badanne beesha cabdi axmed oo ka dhalatay beelweynta gaal jecel waxaan ay ka midowday oon maanta taagannahay shirkooda oo gebagaba aan taagannahay awalo waxay soo bandhigeen ee shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo midnimadooda iyo dhiiggooda iyo maalkooda iyo muruqooda oon lagu hajuumaynin dad muslimiin ahoo kale waxaa kaloo ay soo bandhigeen inay garab istaagan yihiin mujaahidiinta oo bariga afrika inay garab istaagan yihiin oo naf iyo maalna ay u huraayeen beesha waxaan leenahay wixii galabta ay noo sheegtay inay ficil ku darto oy warkaas dhab ka dhibta awalan iyo aakhirin ballahaanu mahadcelinaynaa na siiyey nimcooyinkan tirada badan aan la koobi karaynin noo suurageliyey nimcadan aad galabta u jeedaan ee meeshaan saad ogtihiin muddo badan aan la joogay bishaaradan inay kusoo dhamaato wax la yaab lahan meeshaan ku aragnay farxad iyo khayr oon la koobi karina meeshaan ku aragnay oo wax lagu dayda mudan ilaahaan ugu mahadinaynaa oo suurageliyey waxaa kaloo bacdillaahi sagaar aan ugu mahadcelinaa beesha cabdi axmed oo nabadoonqooley ugu horreeya barnaamijkan naftiisa iskama dhicin ummaddan waad ogtihiin intaan dhan iskama imaadin tale iyo nidaamay ku timid jubbooyinka ood ogtihiin meeshay noo jiraan inta kilomitr oo ay yihiin aad og tahay iyadoo weliba roob asda'aya oo meela soo mara an la helan noqoba laga keenay juhdigaas walaalkaasaa bixiyey iyo asxaabtiisa allaha barakeeya khayrkaanana ka dhashay akhyaarey intaas kadib waxaan yaroon dardaarmaa dhallinyaradeenni waa baaba'day waad aragteen wax muqaadiraad la yidhaahda iyo dhaqan xuma waxyaabo badanaa iska jira daroogo aad aragteen dhibaatadeeda wax badanna talow waa la sheegay sigaar eh waxay idanka idiin qosay waxaa la rabaa doorkiin inaad ka qaadataan oo ummadaas la wacyigeliya naftooda iyo maalkooda ku baaba'ay arrintaas horta waa dardaarmi lahaay waxaa kaloon dardaarmi lahaay dhammaan muslimiinta aan deris ka nahay deris wanaagga la sheegay in jifidan laga hela muslimiinta kalena laga hela haadaa wabilaahi towfiiq adoogiisna kiisdiin asbaray oos dadaal bixiyey mustakana dilowgiis raboo gaala daba joogo adduunyada dareentaas ka dara deelma lagu sheegin da'kaa baaqataa loo yaqaan doqondhana ogaado cawrada ha loo dado wixii lagu dambaabaayo argaalada waxay damacsan tahay waxay damacsaneed waxay u soo duushay dalka ina dastuur lagu dhaqo diinta laga saaro muslimaa ka diida oo la yidhi noo dagaal waaye mar hadday danteedii laheed laga dabool saaray waxay darajo dhowreyn inay doolar siiyeenay dawli isku sheeg yihiin maxay dulul maleegeen iyukoo dukaan meel la galay oo iskulu daahaayo iyukoo shabaab waa la dili ku andacoonaa wiil shahaada doonaa maxaas dalaq u dhahay meeshii bowdoolli iga yeel maxay damacda laabtooda derbi dhagax ahay maa garaac ugu durgoonaaya dabaaburu bidaysa ay noqdeen waana dabaabeenay kuwii dambeeyiyaa doodiyoo gaal u dana sheegtay gaalada magii loo digtoo mar kale duul la soo qaaday waxay damacsaneed ina dalkaan lagu damaashaado dabdhulka amagii loo diroos qarax ku soo duulay nindoorkoodii ama kii dhintoo daayda lagu qaaday wixii damacsanaayeen dib ay uuga laabmeenay doqon iyo waxay soo direen walax dabaalow e dandarada la dhigay waa tanaas daata meydkooda waxaana loogu sii daray kamaal daalunimadaado gacalo shinkaynow intii gabar iyo wiilba gobollada dalkeennoo dhan iyo gebiyadiisiiye gacan midig haddaan lagu qabanin geedi baan nahaye inaan gabar iyo wiilba aan gacan ku siinayno galabtaan go'aankeeda inaan gogosha geynaaye waxaan geeliyo gaaslay iyo geedilo yahaye garo yiray haddaan leenay iyo geesaskii looda haddaan geel ane lahay dhulkaas guula noogu beeray geley iyo waxaa laga tacba geeda qurux badane geele iyo lo'da lagu dhaqa gaanyarow ariye guryaheennaba lagu dhamacana gaanbadane gacan midig haddaan lagu qabanin geedi baan nahaye sidaan gabar iyo wiilu nahay dinta garabsiiye
ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi maxamed oo jufada cabdi maxamed ee kulanka qabsatay dardaaran gaar ah u jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معز من أضاعه ومذل من عساه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين أولا الله تبارك وتعالى نمهد لنا نمعين كيس فراه بدل نسيي أمني أمان نسيي الحمد لله رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نمعوينك الله تبارك وتعالى نسيي مد أقوين وما أنت هذه إندهن إيه هايان إيه أن أركي كرنو ومد لماذا خير كمان تقول شهد أن كجرنو يا عبدي أحمد الله أكبر وحنا صامرت وقت يبضن يظروف بدن بفضل الله ومنه ما أنت الله تبارك وتعالى أمهد إلينا نسوى فجيي gogashan midnimada ah ee wanaagga iyo khayrka ka dhashay ee is-uur xaaridda ah ee walaalnimada ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah ayaan ugu mahadcelinaynaa bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa beeshii gogashaan isku dhabarjibisay dadaalka iyo juhdiga ku bixisay ee ugu horeeyo nabadoonkooda ganacsatadooda culimmadooda dhallinyaradooda iyo qof weliba oo reerka ka dhashay ee meesha fadhiya waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa aad higsanaysiin ee khayr allah idin waafajiyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hoggaanka beesha ee waxa maanta muuqda ayaga dhaliyey ee keenay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankooda ha u saaro sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wilaayadeen islaamiga ah ee hiiraan ee gobol iyo degmaba u duubnaa hawshan ee dadaal iyo juhdi bixinaya iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaag iyo khayr ha siiyo intaa kadib waxaan idinku hambalyaynaynaa oo aan maaragta ku faraxsan nahay oo aan maaragta ilaahay tabaaraka wa taala idin weydiinayna inuu idin baaqi yeelo midnimada iyo wanaagga maanta noo muuqdo ee aad ku dhawaaqdeen allana biasmaa'ihi wa sifaatihi waxaan idin warsanayna weydiinaynaa inuu idin taam yeelo insha allahu tacaala maanta wax lagu dhawaaqay waa midnimo oo beerka reerka ay soo saarteen ayagaa soo qortay oo cid u soo qortay ma laha hadalkii alla ayaana meesha ku yeella oo ah wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan dardaarmaynaa jazaakumullaahu khayran in midnimadaas aan ilaashanno wax weliba oo qurxan iskama qurxanaadaanoo dadaa qurxasto hadda fanaanadahan iyo heykalkan haddaanan maogtahay lasoo dooqin aan madbacad la geynon magac lagu qorin ma qurxanaan lahayeen abadan inay iiga soo baxaan meesha ma imaanayaan qurxu weliba oo maanta dunida taallo dadka iska leh ayaa waxaas quraxsado marka waxaan leenahay midnimada aan dhowranno aan ilaashanno nebiga sal alla alay slam midnimada iyo wadajirka wuxuu ku sheegay raxmo iyo naxariis kala tagana cadaab ayuu ku sheegay nabiga sal ly slam maanta waxaan alla tabaaraka wa tacaala idinkii rajaynaynaa inuu wanaag iyo khayr noo bilaabo insha allahu tacaala waxaan sidoo kale dardaarmaynaa in beesha waa la ballamay wax baa lagu ballamay xuquuqaadaa laysku leeyahay waxa ayaga ah in si jiddiyo leh ee raganimo leh ee dadnimo leh loogu istaago bayaanka waxaa ku jirta deris wanaag waxaa ku jirta in magta mid laga yahay haddii waxaa rag u istaago iyo iskaalmaysi aan la helin iyo fulin rasmi aan la helin waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lis waxa intaasoo maalmood loo fadhiyey ee dadaalka juhdiga lagu bixinayay waxaan sidoo kale dardaarmaynaa jazakumullahu khayran qaraabooy oona ugu muhiimsano ugu muhiimsan waxay tahay ballamada maadaa qaala aanifan maxaa lagu ballamay maxaa la dhah yaysan noqonin qof weliba qalbigaada ku qor midnimada reerka qof waliba iska saar mas-uuliyad fulinta wixii lagu ballamay qof waliba walaalkaada kaalinta iyo meesha kaga aadan iyo wanaag oo kaa leeyahay ha kaa helo ma ahan midnimado ama walaalnimado in adiga sidaas ratid aad walaalka ka heshid asina uu kaa helo laakiin xumaana imaanayso qaladaa dhacayo maxaa la rabaa in laisu safro waxaan leenahay jazaakumullahu khayran qadiyadda iyada ah ha loo istaago ballamada ha loo fuliyo allah tabaaraka wa tacaala wuu ka hadlay rasuulka sal slam wuu ka hadlay man laa caahada laa diina lah niman ballan diin ma lahan uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula allah tabaaraka wa tacaala aayaadkuu ku cadday diintiisna way ku caddahay waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka insha allahu tacaala ha ku dadaalaano cadliga iyo cadaaladda ha ku dadaalaano haddii maanta cabdi axmed hoggaanka maanta ee khayr allaha siiya loo calaameeyey oo asigana si jiddiyala u qaato dulmina reerka ka dhowro hadda meesha ay taagan tahay iyo meel ka fiican ayaan tegi doona insha allahu tacaala waxayna noqon doontaa dariiqan aan hayno mid ilaa gaajicod oo ka mid oo insha allah hadduu ilahay ihahdo laakiin geedi socodkan shalay ma bilaaban dar hadda ma bilaaban toban sana ka hor oo soo bilaawday soo saas ma ah maantana meeshaan uu joogaa wuxuu rabaa marka in dhabar adeeg insha allahu tacaala iyo dadaal badan iyo juhdi badan la bixiyo dulmiga insha allahu tacaala aan iska ilaalina jazakum allahu khayran waxaan isu dardaarmayna jazakum allahu khayran in ehelka iyo qaraabada iyo diriskaba aan dhaqaalayno nin raba ma jiro in asiga la dulmiyo nin raba ma jiro reerkiisa in la dulmiyo maca daalika adina ha ogolaanin in dad dulmisid haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala masiibo kale dhib keenane ilaahan idinku dhaariyey hoggaankiina u hoggaansama ee warkooda maqla balin ilaahay ma tahay taa hoggaankiina inaad gacanta qabsataan oo aad ku dadaashaan oo aad maqashaan ballan ma tahay ilaahay khayrkana waafajiyo اللهم يا رحمن يا رحيم آمين. يا قوي يا عزيز آمين. يا جبار يا شكور آمين. يا من لا إله إلا هو آمين. إله وذا عزيز وجبار قعمهم كوهر سنينا آمين. إله خير كذا كويدي سنينا آمين. إله رحمنا حريسا كويدي سنينا آمين. إله يوناقي خير كمان عبد أحمد أي كيلين إله كون نوب باقي نقضه أو نوار نقضك إله بدنا وار نقضك إله بد فعل أتكتها نقضك إله يوم مد أن كدوك سنو وناقي خير أن كدحل إله نقضك ilaahu deegaanka barakay ilaahu magaalada baar rooble ee aan shir hore imid dambe ku qabsanay meel barwaaqaysa ka dhig ilaahu caasimad nooga dhig ilaahu meel barakaysa ka dhig ilaahu guud ahaan reerkan maanta isu imaaday ilaahu isku tar ilaahu taladooda miday ilaahu tanaadii aan istugan ka dhig ilaahu khayr i raxma siin ilaahu kooda hantida haysta ilaahu hantida u barakay ilaahu kooda maal haysta maalka u barakay ilaahu kooda wax yar haysta wixiisa u barakay ilaahu kaan wax haysanin ilaahu wax siin ilaahu kaan wax haysanin wax barakale sii ilaahayow rabbiyo raxmaanow inta ilma laanta ii hayso ilaahayow rabbiyo raxmaan ilma sii ilaahayow inta wiilasha haysata gabdha ugu dar ilaahayow inta gabdhaha haysata wiilal ugu dar ilaahayow inta xanuunsan oo caafi ilaahayow inta jinniga haaya ka qaad ilaahayow sixir iyo balaayo ka qaad shar iyo shayddaan ilaahayow ka qaba ilaahu adaan ku weydiisayan reerkaan reer barakaysa ka dhig ilaahayow ehelkaan ehel diimeed ka dhig ilaahayow ehelkaan ehel khayr ka dhig ilaahayow rabbiyo raxmaan waxay ku ballameen oo ay is dhaheen ilaahu kuwa fuliye ka dhig ilaahu kuwa walaal eh oo aan isdulminin oo aan la dulmin ilaahu ka dhig ilaahu raxmi naxariisi ilaahayow wanaag adduunye mid akhriisi ilaahayow kuwa xaqa fahmo oo diintaada fahmo ilaahu ka dhig ilaahayow reerkan kuwa la dulmiya ha ka dhigin ilaahu kuwa la dulmiya ha ka dhigin ilaahu kuwa dadka dulmiya ha ka dhigin ilaahayow rabbiyo raxmaanoo adaa casiis oo jabbaar ah wanaag iyo khayr agtooda yallaaye ilaahayow qasnadaada u fur ilaahu khayrkaada u fur ilaahayow raxmadaada u fur ilaahayow wax kastoo khayr ilaahayow sii ilaahayow rabbiyo raxmaan wax walba oo hanti ay leeyihiin ilaah oo barakay wax kasta oo ilaah rabbi raxmaan oo shar iyo balaayane ilaahay oo ka qaba wa aakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen jimco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة